haatana waxaan dhegeystayaasha ay maqashii doonaa oo ay kusoo dhawaan doonaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysay sahre cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan oo aan ku eegi doonno sida loo meelmariyo xukuumadda ay fuliso maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya waxaa jira oo dhallinyaro la xukumo oo qaarkood loo haysto fal dembiyeedyo argagixiso kuwo ayagoo ilmo ah ayaa lagu soo helaa falalkaasi oo lagu soo qabtaa maxkamaddu waxay xukuntaa dad lagu helay dembiyo ay galeen oo dilal ah waxa aysan sidoo kaleeto weli soo qabanin oo qaarkood loo tiiriyaa fal dembiyeedyo inay geysteen oo dilal ay qayb ka yihiin ciidamo iyo sidoo kale dad sida la sheegay xiran dharka ciidamada dowladda haddaba sidee ayay u shaqaysaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya waxaa barnaamijkan wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan marti iigu ah oo aniga iyo dhegaystayaashaba su-aalo nooga jawaabi doona guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka colonel xasan cali shuute guddoomiyaha ayaa waxaase warkiisa uu ku bilaabayaa gobolka shabeellada hoose oo waayadan dambeba ay ka jireen dhowr kooxood oo wada hubaysan oo gobolka wada jooga oo kale ah ciidamada dowladda oo la sheegay in halkaasi ay joogaan ururka al-shabaab iyo aisista ka dagaalanta gobollada koonfureed qayb ahaan iyo sidoo kaleeto ciidamaha beeleed u hubaysan iyo dad kale oo la sheego in ay qaataan ciidamada dowladda dharkeeda oo ay falal dilal ah ku geystaan haddaba inta aanan u gudagelin su-aalaha ay weydiin doonaan dhegaystayaasha ayaa guddoomiyaha waxa uu ku hormarayaa bal inuu sharaxaad naga siiyo xaaladda gobolka shabeellaha hoose waa hagaag ugu horreyntii bal waxaad iiga warantaa aragti guud iga sii arinta ku salaysan in gobolka shabeellada hoose waayadan ciidamada maxkamadda ciidamada qalabka sida ay muddo dhan ilgaara arrinta ku salaysan gobolka shabeellada hoose ammaan xumadiisa saad u wajahayseen shabeellada hoose waxaa maalmahan ka jiray oo soo cusboonaysay arrintiisa ood ogtihiin waxaa ka jiray howlgallo a ka bilowday howlgalladaas oo loogu talagalay in lagu sifeeyo ama lagula dagaalamo maxaa lay ciidamada xoogga dalka ay ku kula dagaalamaan kooxaha kasoo horjeedo dowladda oo nabaddiidka ah sida kooxda al-shabaab oo kale intii howlgalladaas ay socdeen labada bilood oo lasoo dhaafay yaa waxaa soo baxay waxaa soo baxaya cabashooyin la xiriira gobolka howlgalka jihada loogu talagalay oo ahayd in mataqaanaa lagu sifeeya cadowga ma ahane in caqabado kale oo gobolka ay ka jiraan caqabadahaas waxaa kamid ahay dhowrka isbuuc oo lasoo dhaafa naloo keenay dad lagu eedeynayo inay gobolka isbaarooyin dhigaan u yaa u yaaleen oo lagu eedeynaya inay isbaarooyin official meesha u yaaleen markii la keenay kadib waxaa soo baxday maamulki maamulkii gobolka ka jiray oo dowladda koonfur galbeed iyo soo magacaabday inuu asagana ka cabanayo dadka saas noocaasa oo dareeska ciidanka ku ligisan oo qaarkooda laga inay ciidamada ka tirsan yihiin in ay dhibaatadaas ay wadaan taa iyadoo laga duulayo maxkamadda ciidamada qalabka sida garsoorka ciidamada qalabka sida wuxuu ahaaday gobolkii si loo loogu sameeyo daciifilin dadkana loogu sheego farka burcadnimada ah oo hubaysan oo cidda lagu qabta in ay tilaab adag laqaa laga qaadi doono oo sharciga aan looga waaba doonin ciqaabta uu ku muto gobolka marka aan tagnay gobolka runtii wuxuu kamid yahay wuxuu kamid yahay gobolada dalka waxaa ka jiro caqabado badan caqabadahaas waxaa ugu weyn marka maxaa la yidhahdaa hubka gobolka yaallo oo waxaa joogo gobolka kooxihii nabaddiidka ahay oo marka hore ujeedka ciidamadu u ahaa inay la dagaalamaan oo laba nooc isugu jiro kooxda shabaab oo muddo dheer gobolka maxaa la yidhahda ka dagaalamaysa oo qeybo kamida deganeed iyo koox kale oo hadda kusoo burtay koonfurta soomaaliya daacish la yidhahdo oo iyagana dhaqdhaqaaqyo ka wado oo dhibaato ka geysta gobolka waxaa kaloo joogo hub yaallo yacni maleeshiyaad qaab qabiil u abaabulan oo qabaa'ila oo hub iyagana gacanta ku haysto waxaa kaloo jiro maleeshiyaad kale oo maxaa la yidhahdaa burcad ah oo ciday ka amar qaataan jirin oo iyagana jidooyooyinka dadka ku dhibaateeya oo baabuurta iyo wadooyinka si official ugu istaaga waddada wax ka dhaca waxaa kaloo jiro ciidamo deegaanka laleeyahay oo maamuladii iska bedela meesha ay ka samaysmay dhexdooda ciidamadii qalabka sida oo howlgal ka wadana way joogaan waxaasoo hubab gobolka waa yaallaa hubkaasoo dhan marka wuxuu waxu wuxuu gacanta wuxuu keenay in aysan jirin cid si toosa gacanta ugu hayso ciidamadii howlgalka waday ma waxay kala gara waayeen cidda ay la dagaalamayeen oo cadowga waayahay aad baad umahadsan tahay guddoomiye dhinaca kale laakiin waxaa muhiim noo ah oo ayadana jirto maxkamadda ciidamada qalabka sida ka sokow gobolka shabeellada hoose iyo arrintiisa xilligan bal waxaad iga warantaa xukuumadda aad fulisaan gobolka banaadir gudihiisa bal haddaad ayada laftirkeeda guud mar kale noo sameyn kartid su-aalana ay dhegeystayaasha kaa weydiin karaan maxkamaddu way shaqaysaa waxay qabatana mar walba inta badan sidii u qabato markasta looma soo bandhiga lakin inta waxaa loo waxaa loola wadaagaa warbaahinta maxkamadda ciidamada qalabka sida muddooyinkii ay ka shaqeynaysay burburkii kadib dib markii loo aas-aasay waxay ka shaqeynaysay dembiyada ay ciidamadu galaan waxay kale qaadaysay dacwooyinka la xiriira dembiyada ay galaan kuwa qaabka ciidan u abaa kuwaan oo kale waxay qaadaysay dembiyada ay argagixisadu galaan dhammaan saasaa kuay u shaqeynaysay ilaa haddana sidaasay u shaqaysaa isbuuc walba waxaa la qaadaa dacwooyin ilaa iyo sideed kiis ah oo ay ku jiraan kuwa argagixisada ay ku jiraan kuwa las lagu eedeyna ciidamada ama ama ha ahaadaana dil ay isku geysteen ama hay ahaadaan dhibaato kale oo ciidamada lagu eedeeyey ama gaa ama dhac ha ahaadaan oo maleeshiyaadkan ciidamada qaab qaabka ciidanka u abaabulan lagu eedeynayo oo kale ha ahaadaano dhammaantood go-aanay kasoo saartaa celcelis isbuuc walba sideedkiis ay go-aan ay kasoo saartaa maxkamaddu si u wadaa shaqadeeda waa yahay marka xukuumadda dilalka ood samaysaan waddo noocee ayaad u martaan sidee ayaad cadeymo iyo ugu raadisaan kaba soo qaad qofkii fal argagixisinimo iyo in lagu helo ama ama ama lagu daba joogaba hadday tahay wadiiqo nooceed u martaa in qofkaas caddeyn loo helo lagu sameeyo
maxkamaddu mar maxkamad haddii la yidhaahdo waxaa waaye macnaheeda sharciga ku shaqeeya sharcigaasi aa qofka loo maraa mar walba oo la maxkamadeynayo waxaa tusaale ahaan qofka dembi kastoo galo ama dil ha galo ama qof ha dhibaateeyo qofkaani markii lagu dacweeyo inuu dhibaato geysta dhibaatadaas dil haddii gaarto waxaa la sameeyaa markii la xiro waxaa lagu waxaa la geeyaa hay-adaha baarista hay-adaha baarista muddooyin qaato ay ku baarayaan arrintan ku hubinayaan dembigaani inuu dhacay qofka u xiranna uu galay markii cadeymo la taabo kara ay u helaan kadib waxay ku ha waxay waxay sameeyaan qaraarkoodii iyo kusoo dacweynaya maxaa dhahay in qofkaani yahay qofkii dembiga galay waxaa la keenaa xafiis kale oo xafiis xeraalinta la yidhaahdo xafiiska xeraalinta ciidamada oo kale aa la keenaa xafiiskaasaa haddana hubiyo in eede dembiga la sheegayo uu yahay mid dhacay eedeysanahuna uu galay halkaas markay maraysa kadib aa maxkamad loo gudbiyaa lagala dalbadaa inay maxkamaddu qofkan eedeysanaha ah oo dembigaas lagu eedeynayo maxaa la yidhaahdaa doonto ay qabato si loo dhegeysto dacwadiisa laga dalbadaa daw dhegeysiga dacwadda halkaasay maxkamaddu ay ku hubisaa in qareenadii iyo xeeraalintii iyo dhinac kasta furan yahay halkaasay dacwadiisa ka bilaabataa markay socoto la muddeeyo oo qareenadiisii iyo mataqaanaa dhinacii kale waa sida eedeynayay ay dhegeysato kadib aa go-aan lasoo saaraa go-aankaasi hadduu dil gaarana waa dil hadduu oo dee uu muwaadin sax yahan oonan dembiga cadaanin hadda muwaadinka in lasii dhaayay noqonaysaa magaciisa xasanad mahan hadday ku sugan south africa horta guddoomiyaha waxaan weydiin lahay horta anigu waxaan nahay dad muslina oo boqolkiiba boqol muslina dhiig muslinna ma sahlano oo dhiig muslin qofka in dhiig muslin la gaarsiyo wax wax sahlan ma ahan waana ogsannaha wadankaynu waa wadan dagaalo sokeeye kasoo baxay ilaa haddana shuruucdiisa ayna weli dhamaystiraynin dawladdana si mar waliba waxaan maqalnaa inay dilal ay fuliso oo dad ay xukuno dilal ay ku fuliso marka si looga maarmo oo wadanka intuu shuruucda ay meel waliba ka gaarto wadankuna oo waxaan ku dhahay sharci rasmiya oo qofta lagu xukumi karo meel kasta la gaarsii karo xukunku intuu ka gaaro ma la heli karaa wax looga fursado dilkan dadka lagu fulinayo si dadkaas sida dhaqan celin amba waxaan ku dhahay meelo kalentood loogu sii haayo cilaaji loo geeyo si ay dadkaas maalintii wadanku sharcigiisa oo saldhigto qofkii xukun dilana uu qabanayo xukunka dila lagu fuliyo cidi kalentoodo xukun dil aan aan waxaan ku awnan awnan lagu fulinaynin oo aan sharciyan aan ulahayn ono gacan ku dhiilo aan ahaynin loo sii dayn karo sharciga inta wadanka ka gaara ma la heli karaa si dilka looga maadsado wax dilkan ka dugan oo oo dadkan dilka lagu boogsiina looga badbaadi karo waa mahadsantahy haye waay dhegeystahaasi south africa naga soo wacay waa mahadsan yahay maxamed inu aha umaleyna waa mahadsan yahay wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakatuhu annaga waxaan ka shaqeynayno waa maxkamad maxkamadduna waxay ku shaqeynaysa waa sharci garsooraha maxkamadda jooga marka uma banaana waxa sharciga uu ku shaqeynayo sida u dhacaya si aan ahayn inuu wax u xukuma uma banaano markii qof qofka la xukumayan horta waa gacan ku dhiigle oo ma aha qof caadiya lama xukumo oo qof aanan dembi gacan ku dhiigle gelin dil uma xukumo tusaale ahaan dilkaa uu ka hadlay wadaakay qofka markii maxkamada lasoo taago oo ku cadaado inuu qofkan dembiga dil geystay dilkaasna dil kasa uu geystay garsooraha fursad aanan ahayn uma banaana inuu dil ku xukumo sababtoo ah waxa waxaan ilaalinayna waa sharcigii marka intaas laga soo taga islaam maxaan nahay dadka diinta islaamkuna wayna faraysaa in qofki qof dilaa oo weliba kas u dilaa la dilaa saas ayana dastu- yacni sharciyada dalkeena u qoran oy tilmaamayaan in sharciga islaamka uu yahay sharciga koowaad ee mataqaanaa looga shaqeynayo ee garsoorka dalka marka ama fursad kale oo ugu banaan oo aanan ahayn in sharciga wuxuu uu tilmaamaya aan xukunaa ma jirto waa hagaag een, marka dhegeysto kale ayaan isna siinayaa bal soo dhawow walaal een, magacaagana ku bilow Hello.
magacaaga okay ku bilow su-aashan weydiinaya gudoomiyaha magacayga waa fahad xasan dhaqane oo jooga jarmalka su-aasha aan gudoomiyaha weydiinayo waxay tahay waa run wuxuu yidhi gudoomiyaha dadku hadday cadaalad fadhiyaan waa in la xukumaa qofkii qof dila beenna maaha laakiin horta xukunka ay rideen ma dhici ma dhacday marnaba xukun ay ku qaldameen oo dheheen qofkaas waan ku qaldamay oo qalad baa lagu dilay may dhacday horta weli taas maan arag oo dib looga soo laabtay su-aasha labaad aan weydiinaya waxay tahay xukunada ay ridayaan ayagu ma caddayn oo saxa bay u wada hayaan oo hadda waxaan arkay laba wiil oo dhalinyaro ah oo midna al-shabaab guryaha usoo kireeyo hal sano lagu xukumay oo xarsi ciidan ah midna uu yahay dadka bambooyinka ku tuura magaalada muqdisho lagu xukumay shan iyo toban sano oo xarsi ciidan ah marka xukunkaas labada qof sidee buu u kala qabtay waa waa mahadsan yahay e, fuaad aada u mahadsan yahay e, siduu u mahadinayo in uu helaa E, maxkamadu markii ay wax xukumayso qeybta koowaad oo ah ma- ma- ma ka naqateen weli weligiin xukun maxkamadu markay wax xukumayso marka hore aada degtaa marka hore maxkamada darajada kuwa tusaale ahaan anaga aan gudoomiye ka ahay aada ugu baaraan degtaa qofkaani ba- waa lasoo xiray baarisoo maray waa lasoo eedeeyey qareenuu leeyahay xeeraali ku dooduu leeyahay dhegeysi dacwada intaasoo qo- da- dacwadu mid furan waayo dadweynuhu dhan ay kasoo qeybgelayaan wax oo la la- la wax ay dadka meesha fadhiyaan aysan filiheen garsooraha soo- jeefkiisa kala imaan horta ma samayn karo Eh, haddii uu xukunka uu cadaalada uu ahayn uusan cadaalad ahayn qareenka wuxuu sameeyaa racfaan laakiin xukunka markasta wuxuu xukumayo waxaa ku darnaa maxkamada daadiyada kuwa tusaale ahaan waxaa ka furan racfaan racfaankaas macnihiisu waxaa waaye haddii qaladaad dhaceen ama wax lo- lo- la waayey maxkamadda intay socoto gadaal laga helay ay jiraan in maxkamadaha kale lagu soo bandhigo taas waxay waxaa waaye fursad la siinayo qofka eh, mataqaanaa eedeysanaha in uu- uu dhib waxa ku- xukunka ku dhacay uu ka- haddii uu fursad uga baaqsado uu leeyahay maxkamada kale ay u fiirinayso Eh, marka max- annaga ma loo baahnaba haddaan annaga xukunkeena laga cabanayo in annaga dib ugu naqan looma baahnaba maxkamadaasa la aadaa oo fiiriso oo halkaasaana lagu eh, saasaa darajooyinka loo sameeyey in Waa qaladaad gartay.
haddii dhacaan ama ay la- qof kasta u maleeya in lagu xadgudbay oo qaladaadkaasi loogu saxaa tan kale ma laba qofoodaa la xukuma doraad run waa anaga sida adiga aad u kala sheegaysid laba qof oo firinaayo qofkaani dalaal guri kireeyo ahay oo laga yaabay inuusan ogeyn oo laga rabay foojignaantii iyo iyo iyo inuu wargelintii iyo waxaas laga rabay in ay eedaas aa la aa la arkay qofkaani hadda waaba qofkii bambooyinka wala oo asoo bamba ku tuuraayo meel inta bamba ku tuura la qabtay waay marka isu go-aan markasta lagama garan qof iska dalaal ahay oo guri kireyhaye cidda uu ka kireynayo iyo cidaasi maxaa u- u wargeli weysay ama aa nidaamkii u dhamaystiri weysay habraaca guriga kireysay qofkani u Codkaagana waa gogo'ay, ku xareysto bamba tuuray isku mid naqama karaa ma islanba waayahay een, marka loo imaado ilmaha yaryar ee lagu soo qabto falal la xiriira argagixisnimo sida uu hadda xataa wiilkaas ka dhawaajiyey nala hadlay een, wadiiqo noocee ayaad u martaan dabcan waxaa jira xataa een, in la ilaaliyo xuquuqda ilmaha haddayba ilmo yihiin oo maxkamada aan lasoo taagi karin ma- ma- maxaad samaysaan A- aad iyo aad aad iyo aad qofka mar hadduu da'diisi ka yar yahay oo qof aad u da' yar yahay ee, waxaa jiro oo dalka Da'dee ka ku dhisan qiimaysaan xerooyin horta.
dhaqan celin waxaa jiro xerooyin dhaqan celin oo oo loogu talagalay dadka noocaasa in lagu lagu dhaqan celiyo barnaamij la yidhahdo barnaamijka dhaqan dhaqan celinta qarankaa jiro xerooyin oo gobolada dalka dhan ka samaysanaa jiro xamar mid ka samaysanaa jirto oo sarandi la yidhaahdo oo wasaaradda amniga hoos tagaan waxaa la tacaalo ma wala lasoo aado maxkamad ee kuwaasi waxaa la geeya xerooyinkaasaa lasoo- lala- marka hore lala aadaaba te sanadka ma shan iyo toban sana ma wax ka badan oo sideed iyo toban sano inuu ka yaraado ahaa la rabaa ama inuu shan iyo toban sano gaaraa la rabaa maxaa ku qiimaysaan da'da dacda sharciyan mar walba da- wa- da- waxaan leenahay xeerar xeerarka waxay tilmaamayaan eh, marka asal ahaan dad islaam ahaan naho diin islaam aan ku dhaqanaho oo shan iyo toban sano ah laakiin xeerarku waxay tilmaamayaan xilliga qofkaani qalabka uu sameeyey loo ciqaabi karo iyo xilliga aan loo ciqaabi karin tusaale ahaan xeerarkeena markii la tilmaamayo shan iyo tobanka sano afar iyo tobanka sano dadka ka yar dambi ay galeen lama ciqaabi karo lama wujudi karo laakiin kuwa kale waxaa la weydiiyaa waa waa- waa la fiiriyaa waa la qiimeeya garsoorka markaasuu inta qiimeeyo sameeyaa laakiin sida asalka ah marta qof marba qofka hadduu yari uu yar yahay uu ka yar yahay sideed iyo toban sano waxay noqonaysaa inuu mar walbo ciqaabtii ugu dambeysay amba ciqaabtii u u dhigantay dembiga uu galo uusan qaadanin da'diisa oo yar awgeed waayahay dhegeysto kale ayaa dhinaca jarmalkaasna uga jiro soo dhawo walaal magacaaga ku bilow iyo waxaa jeclaan lahayd inaad weydiiso gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada maxkamadda ciidamada qalabka sida waa mahadsantaha saaro waa dhowahay waana aad baanan aan u salaamaya guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida mudane shuute mudane shuute waxaan rabaa inaan laba su-aalood ku weydiiyo su-aasheeda koobaad waa midda ku saabsan toogashada oo haddaan wax yar kula kaftamo marka aad qof dembi lagu soo eedeeyay aad ka hadlaysa waxaad tidhahdaa hebel hebel oo ina heblaayo hebel ku dhashay meel heblaayo falkaas lagu soo eedeeyey waxaa lagu xukumaa dil toogasho ah ama xabsi daa'im weli maanan arag ama maanan maqalin dad dawladda xilka haya oo aad xabsi aad ku xukunteen ama dambiye lagu soo eeday aad qaadaysaan ma las dhihi karaa yani maxkamadiina maadaama weli uusan dastuurkii uusan dhamaystirnayn maxkamadda ciidamada keliya dil toogashahay fulisaa midda labaad oo raba inaan ku weydiiyo waxay tahay sida aan la socdo hadda ka hor mar waxaa jirta baydhabo saasoo kale xukuno dil aad ka aad ka fulisay sida badanna kismaayo qarax ka dhacaayo dadku dhintaan boosaasa qarax ka dhacaayo dadku dhintaan maxkamadiinu ma tagta miya mise muqdisho iyo baydhabo keliyaad ka shaqaysaan waana mahadsantaha
wa waa mahadsan yahay aada u mahadsan yahay annagu maxkamadana maxkamad ciidan waaye waa maxkamad gaar ah oo macnaha ashkaas gaara qaada tusaale ahaan ciidamada qalabka sida iyo waxay qaadaa dadka nala xidhiidaya argagixisada dadka kale oo oo sibilka ama mas-uuliyiintana ha ahaadaan waxba nagama gelin annaga awoodda sharciya loo diidayso laakiin haddii aad kala jeedo qof weyn sargaal sargaal waa la xukumaa waala waala waa la maxkamadeeya door isbuuc ka hor waxaa la maxkamadeynaya maxaa yidhaha waxaa la xukumay oo go-aan laga soo saaray taliyo saldhig qof ah oo degmo dham xukumayay waxaa xiran hadda oo taliyo urur oo korneel ciidamadaha xiran oo oo dacwadiisa ay socotaa waxaasoo dhan waa dad ciidamada loo fiiriyo dad waaweyn ah annaga qofka dambi haddii uu galo oo lasoo dacweeyo looma fiiriyo qofkaani maxilow haye mise qof qof kalo qof weyn waa looma fiiriyo ama qof macnaha mas-uul saraa waa looga fiiriyo waxaa loo fiiriyaa dambigan ma gala mise ma jirin askariga caadiga ah iyo taliyaha ciidanka si la wada dacweeyo isku sidaa dacwadooda loo fiiriyaa taana waxaa keenaysa cadaalada keenaysa taa waa taas maxkamaddu waxay leedahay furuuc waxay ka shaqaysaa mataqaanaa gobollo fara badan waxay ka shaqaysaa hirshabeelle waxay ka shaqaysaa gobollada laisku yihahdo hirshabeelle gobollada laisku yihahdo galmudug iyo gobollada laisku yidhaahdo maxaa la yidhahdaa koonfur galbeed meelo kalo aysan weli ka shaqo bilaabinna way jirtaa waxaa laga yaabaa duruufta jirto iyo iyo xilliga aan shaqaynayno iyo maxaa la yidhahdaa iyo iyo xiriirka ka dhexeeyo dadka kala jooga dhinacyada iyo waxaasoo dhan inay saameyn kuleeyina laga yaabaa laakiin annaga hal gobol kama shaqeyno waxaan ka shaqeynaa gobollada dalka waxaa kaloo ku sheegaa waxa aan maxkamadeyno waa ciidamada qalabka sida ama kismaayo ha joogaan ama puntland ha joogaan ciidamada qalabka sida waa militariga xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada gudiska soomaaliyeed kuwa ku abtirsada meel kasta ay joogaan aslanbo anagaa maxkamadayno oo maxkamadeena la keenaa oo ama ha lagu keeno halkaani ama gobolka ha lagu keena halkaasaa lagu maxkamadeeya mar mar kale mar kalean rabaa inaan weydiyo yani waxaa tiri waxaan maxkamadeynaa ciidamada iyo dadka argagixisadaha maxkamadeynaha tiri yani sidaan ognahay ciidamada hadday ahaan lahayn kuwa dambe baaris dambe baarista iyo booliska dabagalka iyo sidaan ognahay soomaaliya ma ka dhisna qaabkeed u baartaan qofkan inuu dambiile yahay oo dembigan geystay ilan sidaan ognahay dad badan oo loo xirxiray baa jira qaraxyo dhacay iyo dilo dhacay oo ayagu laga yaabay inaysan xataa ku jirin oo lasoo qabto waddooyinka laga soo qabtay qaabkee loo baaraa qaabkee waa mahadsan tahay aada inkastoo su-aasha sore lagu weydiiyey aada umahadsan tahay maxamed baadil maxamed baadil aada umahadsan tahay aada umahadsan tahay way ka jiraan soomaaliya hay-ado dambi baarista waxaa furan hay-adii dambi baarista si idida la dhihi jiray way shaqeysaa way furan dad kasoo dad muddo xilli hore shaqey jiro oo experienci leh iyo dhalinyaro dib laga tababaray oo baarista casriga ah hadda ku shaqeeyo aasicaa baara dembiyada haddii ahaa lahaayeen nabad sugid ama haddii ahaa lahaayeen ciidanka booliiska soomaaliyeed dadkaasi lasoo xiray oo qaraxyada loo soo xirana maxkamadda lagu qaado waa maxkamadeena markii maxkamadda la qaadayana ma aha meel luqluuqa laguma qaada meel xirane waxaa lagu qaadaa meel furan ay dadweynuhu dhan shirabka aragtaan tiibiyadu ay kasoo qaybgeli karaan ay daawo karaan siday wax u socdaan Waay.
qofka naftigiisa si uu u qanacdo naftigeeda la- ma- ma- waxaa- wuxuu wuxuu xaq u leeyahay inay Waaya, hal dadkiisa su'aal baan gumaystaan.
weydiinaya qofkaaga oo kaa guddoomiyaha xir qofkaaga oo kaa xiran qofkaaga oo xirnaay naftigiisa wax haddii la xukumaayo waxaa la rabaa inaad tagtaa meesha oo dhegaysataa si aad adiga naftigaaga waxa me- cadaalada laga meesha lagu sheegayo aad u dhegaysataa inaad qofkaaga wixii lagu dacweynayo iyo wuxuu isku difaacayo intaba aad u dhegaysataa taasna oo go-aanka kusoo baxaa marka hay-ado baarisna way jiraan maxkamadaha la qaadana maxkamada qarsan maaha saas darteed waa lagu kalsoonaa karaa go-aanada ay soo saaraan eh, maxaa la yidhahdaa maxkamadaha baarista ay soo sameeyaan waa lagu kalsoonaa karaa hay-adaha baarista dalkeena waayahay een waxaa hal jirta su'aal baan weydiinayaa guddoomiyaha sahro haye su-aashan weydiinaya waxay tahay wuxuu yidhi waxaan xukunaa ciidamada qalabka sida ama ciidamada dawladda hadday dembi galaan hadda ka hor waxaan xukunaa ama dadku og yihiin in la dilo wasiir ka mid ah soomaaliya wasiirkaasoo la yidhaha wasiir siraaji loo qabtay nin askari ah oo xabad ku dhiftay xukunkiisana ilaa hadda lama xukumin wuu xiran yahay qofkii qof dila hadday tahay in la xukumo oo ama shareecada ama diinta ama dastuurka soomaaliya loo qoray ay tahay sababta arrinkaas uu ilaa hadda macnaha dib ugu dhacay ma arrin qabiilba ma dawladda ku dhegan mise maxkamadda qalabka sida wax ka weyn bay noqotay arrinkaas waafaahin bal naga Waa sax, ila ninku waa askari.
waaye waad mahadsantiin Ah.
dhegaystayaasha waa mahadsan tahay tan aan- aan aan aan- aan ka jawaabay baadil waa mahadsan tahay qofkaas lama xukuminaadin waxaad ku ogaatay in la xukumay waayo macna adiga aad adiga ku hortaagana go-aankiisa ku dhawaaqay faxfaan u qaatay maxkamadii sare kalaa sii xukuntay go-aan maxkamadeed oo kula jira xabsi oo wuu xiran yahay wuuna u xukuman yahay eh, mataqaanaa shaqsiga uu dilay shaqsiga uu dilayna marka hore wasiir ahaan looma fiirin waajin soomaaliyeed oo dhintaa marka horeba loo fiiriyey haddii ma la xukumin adka wada lama tooganne hadda annaga qadarta gacanteena kuma heeno waxaan dhahna kun faya kuuna maaha waa xukuman yahay wuxuu sugaana xukunkaas in lagu fuliyaa waay dhinaca kaleta waxaa jirta askar xataa laftirkooda een ciidamada een ka tirsan oo dareys ka xiran oo la yaqaano oo la sheegaya in bartamaha magaalada muqdisho sida dad badan ay ka cabanayeen in ay ku dileen een Ay.
dhalinyaro baabuurta bajaajka ah wado marka een waxaa jira dad loo qaqabtay xataa arrimahaas marka xaggee ku dambeeyeen kiisaska noocaasi ah kiisaska noocaasa sanadkan hadda bilowga ah riboortkiisa soo saari doona bu ilaah yihahd waa waxay qayb ka yihiin kiisaskii badnaay oo ka dhacay eh, magaalada muqdisho iyo gobolada kaleba Eh, maxkamaddu waa la keenay waad ogtihiin way la soc- waa waa la socdaan eh, qaarkood midiyaha soo bandhignay eh, loo- loo- loo soo bandhigay maxkamadahooda sidii loo qaadaa iyo go-aanadii kasoo baxay idinkoo dhegeysta idinkaa dhegeystay Eh, go-aano laga soo saaray qaar qofkii ay ku caddaatay inuu qofkaasi muwaadinka ahay oo shaqaysanaya oo kas u dilana ciqaab taa lamid hou qaatay kuwo kalena waa la xukumay go-aano oo mag ihaa lagu xukumay iyo inay di- diyada bixiyaan waxaasoo dhan go-aanadoodii waa la- waa- waa yaalaan oo waa la xukumay Eh, markii si guud aad u rabtaa riboortkaasi waxaan soo saari doonaa aduu ilaah yiraahda sanadka markuu dhamaado waayahay waxaa jirto marka een haddaadan ka gaabsanayn waxaan jeclaan lahaa inaad faahfaahin naga siiso tirada dadka aad heesaan een e, ayaguna qaarkood een sidaasoo kaleeto in la toogto een hore loogu xukumay laakiin aan la tooganin iyo kuwa hadda aad weli gacanta ku heysaan haddaad heysid tiradooda way badan yihiin dadka garsugayaasha hadda noo ah oo dacwadooda la diyaarinayo boqol iyo dhowr garsuga aad aad jirto oo dacwadooda la dhegaysanayo ma- mataqaana isbuuc isbuuc loo dhegeysto Eh, dadka xukumadna hadid waa dad iyagana dad fara badan waaye oo oo- oo- oo aanan rabin inaan mataqaana listigooda saxda meeshan aan ka helo waa tahay ugu dambayntii maxaad kusoo gabagabayn lahayd ee, barnaamijkan cadaaladda aad u maraysaan maxay tahay qof markii inta lasoo qabto loogu xukumo in la tooganayo ama een xukun dil ah uu ku dhaco lagana yaabo mararka qaarkood ilaan waa ibni aadan xataa dadka goonaya xukumadaani in qofkaasi lagu xadgudbay xuquuqdiisa oo fal dembiyeed uusa geysanin maxa- maxaad maxaad kusoo gabagabayn lahayd oo dhihi lahayd inaad cadaaladda u maraysaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ama guud ahaan garsoorka ciidama qala- ciidamada qalabka sida waxay ku shaqeeyaan waxaa waaye sharciyada dalka u yaale mar haddii la yidhahda garsoor iyo maxkamadne waxaa la yidhaahdaa waa qoortii labada garab u dhex qof muwaadin ah oo dhibaato geysatay eh, ga- wuxuu u dhi- waxaan u dhisan lahaa annaga inaan shaq- ka shaqaynaa qof muwaadin ah oo dhibaato geysatay dhirkiisa inaanan aa- aanan muminin isla markaana qof muwaadin ah oo lasoo dacweeyey oo- oo in aan dacwadiisii aan caddayn loo hoyin inaan lagula tiigsanin oon lagu dhibaataynin Mhm.
annaga waxaan ka shaqaynayna waa cadaalad ee, waxaana u shaqaynaynaa waa ummadeena ee, maxkamadda markii go-aankeeda ra- mataqaanaa la- la- la gariifo ama cadaalad darro laga laga tabsane waxaa jirta gu- meelo kale maxkamad kale oo ka sarreysa oo loo qaato ra- ee, go-aanka soomaalidaasi qofkii soo xiray iyo qofkii baaray iyo maxaa la yidhaahdaa qofka eedeeyey iyo qofka xukumeyna oo miya qofka labaada mar labaad xukumeyna isku maraaci karaan inay qof muwaadin ah oo muslim ah oo dadkooda dadkiisa kamid a inay isku dhibaateeyaan intaasoo qofna isku maraaci karta waxaan ka shaqeynayna waa cadaalad dadkuna waxaan ka dalbanayna hadduu ilaahay yidhaahdo inay la shaqeeyaan cadaaladda oo aysan fiirinin mataqaana markaasi dhibka asiga haysta uusan cadaalad ku raadinin mar walba qofka adiga dhibka kaa maqan qofka muwaadin oo soomaaliya haystaa inaad mar walba ku taagnaato cadaaladda xataa haddii adiga dhi- mataqaana dana waagaa kuseejinayso inaan xaqa tiraahda xitaa hadduu qaraar yahay aad baan kaaga mahad celinaya waktigaaga aad baad umahadsantaha adaa mudan walaalahay adaa mudan guud ahaanna intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaana marti iigu ahaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida colonel xasan cali shuute intaaynu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo